madasha waxaa horyaala dhowr qodob oo qaarkoodna ay yihiin qodobo iska farsamo ah qaarkoodna ay yihiin qodobo siyaasadeed marka qodobada siyaasadeed waxaa ugu muhiimsan tirada oo senatoriska ama aqalka sare iyo sida loo qeybsanayo waxaad og tahay in aqalka sare halbeeg la yidhaahdo maamul goboleedyo layidhi lagu qaybiyo maamul goboleedyada qaarkood waxaa la siiya tiro ka badan kuwa kale saa darteeda maamul goboleedyada qaarkood ay qabaan in sanadkani uu yahay ama aqalka sare halbeega lagu qaybsana uusan ahayn halbeeg ummadda soomaaliyeed oo dhan intii ka wada farxin kara marka kaasi waa mid waxaa kaloo iyadana hortaala arrinta muqdisho see laga yeelaa oo isla la xiriirta aqalka sare qodobada farsamo waxaa kamid a oda dhaqameedyada qaarkood haddii maaragtay ay dhacdo in kuraasta qaar ay kala yaalaan maamul goboleedyada qaar tusaale qaar haddii ay cadaado yaalaan qaar ay yaalaan south west qaar kale ay yaalaan jubbaland oda dhaqameedkiina laga rabo inuu meel walba tago muxuu sameynaa suurtagal ma tahay in wakiil uu yeesho iyo qodobo noocaasa marka dhowr ishiyo aada muhiim ah yaallo oo madashu inay go-aan ka gaarta ay tahay guure xogaha hoose aan helayno waxay sheegayaan in shirkan uu ka duwan yahay shirarkii madasha ee hore oo dhinacyada ka qayb galaya ay aada u kala yardhisan yihiin maxaa sabab u ah maxaa kululeeyay shirkan runta waxaad moodaa in shirkani uu yahay shirkii ugu dambeeyey waa sida la rajeynayo inuu noqdo mar haddii uu yahay shirkii ugu dambeeyey ee madashu ay kulmayso waxaa aada muhiim u ahaa qodobada la isleeyahay hadhowti ama qodobo siyaasadeed noqdaan o dhan in go-aan laga gaaro inay muhiim tahay waxaa suuragal ahayd marka shirarkan kuwii ka horreeyay in la yidhaahdo wixii la isku mari waayo la yidhaahdo shirka dambe aan uga hadlaynaa hadda maadaama aysan jirin marka shir dambe oo looga hadlaayo waxaa muhiima in la iswaajaho oo oo aan geed la isugu soo gambano qof walbaba uu isku dayo in sida asaga ay sida asaga uu wax u rabay ay wax ugu socdaan waa gartay waxaan ognahay in arrinta ugu weyn aysan hogaamiyaashan weli si rasmi ah intii ay shirarka madasha yeelanayeen aanay uga heshiin inay ka mid tahay sida adiga waad xustay dhismaha aqalka sare tusaale ahaan madaxda ka qayb galaysa qaar baa qaba in haddiiba aqalka la dhisayo loo daayo tirada konton iyo afarta ee dastuurka ku qoran qaar baa qaba in uusan xilligan ku habooneyn oo aqalka sare laga tus laga tanaasulo kuwo kale ayaa qaba in matalaada muqdisho oo ka maqan iyo iyadoo aan maqaam loo samayn sidii aad xustay aysan suuragal ahayn in aqalka la dhiso kuwo kale ayaa qaba in gobollo gaara loo sodburinayo raje intee leeg ayaad ka qabtaan markaa in raje intee leeg ayaa laga qabi karaa markaa in shirkan lagu heshiiyo oo looga looga sii gudbo doorashooyinkii maadaama ay soo dhow yihiin horta si guud waxaan ku faraxsannahay madashu runtii qodobo kuwan ka xasaagsan oo ka muhiimsan ay kasoo gudbeen oo runtii aadaan ugu ammaanaynaa hogaamiyeyaasha hadda madasha hogaaminayo sida xilkasnimada ay ay ay isaga isaga xil saareen in soomaaliya ay ka gudubto marxaladan oo doorasho loo gudbo tan waa runtahayoo waa lagu kala aragti duwan yahay mar mararka kamida waxaa lagu kala aragti duwanaa halbeega la rabo in lagu saleeyo aqalka sare sidii la isu waday ugu dambeyn waa tii lagu soo heshiiyey in la yidhaahdo maamul goboleedyada noo ah halbeeg kadibna marka waxay timid maadaama iyagu ay halbeeg yihiin tirada ay kala qaadanayaan waa sidee meesha marka la isku haysto hadda waxaa waaye tirada la kala qaadan doono kontan iyo afarti may sii ahaanaysaa mase waa la furaaho sida haddaba hore u dhacday baydhabo waxaad ogeyd laba xubnoodaa lagu soo daray madashaan madashii ka horreysay waxaa lagu soo daray laba xubnood oo kale guush hadda ka dhigaayo meesha kontan iyo afar ay ka aheyd waxaan sii maraynaa kontan iyo sideed dadka qaaraa qaba maadaama la furay in kuwa kaloo cabanayana wax loogu daro oo labo labo iyo wax noocaasa loogu daro aragti dhahaysa waa jirtaa aragti kale waxay leedahay maye meeshan kontan iyo afartii aan ku celino sidii waagii hore aan ugu heshiinayna sidoodii ha ahaato mar dambe yaa nagula furan maxaa yeele haddii la furo waxaa dhacaysa in qolo walbaba ay tidhaahdo annagana waxaa noogula daro halbeegii la rabayna inuu ka weecdo ama u lumo a suurtagala aniga waa isleeyahay ra'yi ahaan odayadu runtii waa islafaguri doonaan boosishinada waa waa ku kala duwan yihiin aragtida marxaladda hadda la joogo laakiin wadahadalkooda iyo iyo sii lafaguridooda waxay keeni doontaa isleeyahay in meel dhex la isugu yimaado mar walbana la yidhaahdo halbeegu waa noo maamul goboleedyadu noo yahay tirada aan ka heshiino haddii ay dhacdo meelaha qaar in sadbursi ay dhacdo ama meelaha qaar loo badiyey dhinacyada kalena in lala soo simo ama ama ama tirada laga daayo marka waxaan isleeyahay waxay haystaan sbace badan oo manuverin ay ku sameeyandhaqaaqi karaan waa gartay arrin kale oo dadka odoroso siyaasadda soomaaliya ay hadal hayaan waxaa ka mid a waxaa jirta arrin kale oo jirta oo dadka siyaasadda soomaaliya ay hadal odoroso ay hadal hayaan ayaa ah in hadda dalka doorasho galayo madaxa dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labaduba waa murashaxiin waa ku dhawaaqeen wax soo baxaya markaa shaki ku xiran cidda maamulaysa maaliyadda qaranka oo hay-adaha iyo madaxda dowladda laga soo sheegayo arintaa laftigeeda caqabad arrinta laftigeeda caqabad ma ku noqon kartaa in hogaamiyaashu aanay is aaminin oo wadahadalkooda uu sii adkaado horta waa iska suuragal oo hadiiba tartan meesha uu yimaado oo labadii nin ugu sarreysay hadda dalka madaxweynihii iyo prime ministerkii labaduba ay murashaxiin yihiin in inay kala shakiyaan iyo waa waa imaanaysaa oo bani aadanka iska noocaasa laakiin waxaan isleeyahay systemka mar walba wuxuu xadidaa qof walba xaq uu leeyahay waa noqon karaa murashax laakiin marka la gaaro oo oo la yidhaahdo xukuumadan iyo madaxda hadda jirta waa caretakers waa waa siihayayaal oo waktigii waa ka dhammaaday markay timaado standard waxaa ah in dadka jagooyinka siyaasadeed aan haynin ay noqdaan maaliyadda dalka iyo awoodaha dalka o dhan inay la wareegaan tusaale waxaan ka wadaa wasiiradu hadda inaysan noqonin cidda waxaan sii haynaya ay noqdaan xoghayaasha joogtada ah ama agaasimayaasha guud kuwaas waayo kuwa waxaan loo yaqaano shaqaalaha rayidka ama civil servantiska sida caadiga waxay ahayd in ayaga ay gacanta ku qabtaan hadday tahay maaliyad hadday tahay sii waditaankii maaliyadda keliya maahane dowladdii maamulkeeda o dhan inuu shaqeeyo cidda la rabay ciddaasay ahayd oo ayaga siyaasadda aan shaqo ku lahayn wasiiradaani waa position siyaasadeed berri waa baxayaan berrina kuwa kala imaanayo marka waa isleeyahay systemkaa wax badan ama nidaamkaa wax badan xukumi doono